أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وحدة
بسم الله الرحمن الرحيم assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhammaantiin meel kastoo joogtaan iyo si kastoo maqalka idaacadda uu idinku soo gaarayo ku soo dhowaada faafreebka qodobadan caawa barnaamijka ku soo qaadan doonna waxaa ka mid ah qoobgariirka iyo walaaca ka dhashay insaxaabka atmis oo cirka isku sii shareeraya iyo saraakiil horey u soo maray sirdoonka riddada oo shaaciyey in dowladda xasan shiikh aysan sii shaqayn doonin haddii dalka isaga baxaan ciidamada kufaarta afrikaanta barnaamijka ayaad ku maqli doontaan qodobada kale waxaa ka mid ah munaasabad ballaaran oo lagu dhisayey golaha dhaqanka wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe oo ka dhacday degmada saakow iyo mas-uuliyiin iyo marti sharaf kala duwan oo xafladdaasi ka qayb galay hadallana ka jeediyey barnaamijka ayaan idinku maqashiin doonnaa qodobadeenna kale waxaa ka mid ah bannaanbaxyadii ka socday kenya oo sii labakacleeyey iyo dagaalladii ka socday siti oo sii xoogaysanaya iyo soomaalida oo deegaanna horle la wareegay sidoo kale caawa faafreebka waxaad ku maqli doontaan xaaladihii ugu dambeeyey ee filistiin duqaymaha yahuudda ee khaza iyo howlgalka duufaanta alaqsa iyo xubintii hadalhaynta warbaahinta ayaan sidoo kale faafreebka ka marnaan doonin suhayb iyo maahir ayaa igala qaybgeli doona anna halkan ayaan idinkala socodsiinayaa waxaadna si toosa nooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka dalka iyo barteenna life streamka oo dalka dibaddiisa aad naga maqli kartaan waa mar kale iyo faafreebka wararka عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشري الدين ضياء وانثري الاخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثري الاخلاق عطرا فاذا اعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا امه الاسلام بشرى اننا نلمح waa hagaag dhegaystayaal mar kale ku soo dhowaada faafreebka wararka oo sida hordhiciisaba aad ku maqlayseen caawaanu ku soo gudbin doonno qodobo kala duwan hase yeeshee barnaamijkeenna waxaannu ku daafuri doonnaa waxaa sii kordhaya qoobgariirka iyo cabsida faraha badan ee ka dhashay insaxaabka ciidamada kufaarta afrikaanta ee atmis ee isaga baxaya guud ahaan waddanka arrintaas waxay dhalisay cabsi fara badan oo soo wajahday hoggaanka kooxda riddada iyo saraakiishooda murtadka lagu magacaabo cabdisalaan guuleed oo horey u soo noqday taliya ku-xigeenkii hay-adda sirdoonkae riddada ee loogu yeero nisa ayaa sheegay in haddii askariga ugu dambeeya ee ciidamada kufaarta atmis uu soomaaliya ka baxo uusan ka hari doonin madaxa kooxda riddada maadaama xukuumadda riddada aysan haysan awood ay isku difaacdo murtadkan oo falanqaynayay hadal ka soo yeeray xasan gurgurte oo ahaa in ay la wareegi doonaan ammaanka guud ee dalka ayuu murtadkan yidhi mas-uuliyadda amniga dalkeenna dadkeenna annagayna saaran tahay markaan gabnay markaan gabnay ayaa dalka dadkaasi inoo soo gurmadeen hadda waa soo jeednaa waa soo istaagnay waxaan go'aansannay mas-uuliyadda amniga dalkeenna iyo dadkeenna inaan dib ula soo noqonno oon qaadanno mas-uuliyaddaas oo aanan ka cajisin kana cabsanin ilaahay iidankiis qorshaa deggan heshiisaa yaallo bisha disembar askariga ugu dambeeya ee atmis ah ayaa dalka bixi doona haddii alla yidhaah disembar ilaahay iidankiis mas-uuliyadda amniga dalkeenna boqolkiiba boqol annagaa la wareegayno
yani xasan sheekh hadalkiisa madaxweyne xasan sheekh hadalkiisa waa rabitaan madaxweyne xasan sheekh marka sababtaan u duraya hadalkiisa waxa weeyaan qofka waaqiciga ahee xaaladda dhabtaa og waxaan ma aha hadal uu yidhaahdo maaha askariga u dambeeya hadduu baxo yacni adigana waad raacaysaa dee sababaad u joogtaa ma jirto lama joogi kartid marka hadalkan waa hadal uusan ka fiirsan waxaa ka dhashay inuusan run sheegayn inuusan fahamsanayn wuxuu ka hadlay in uu ka indhaxiran yahay waaqica dhabtaha dhulka yaalla iyo soomaaliya waxa ka jira wadamada uu tegay infact markuu kulama mar shirka markuu ka baxo wadamada uu la shirayo waxay u sheegaan war madaxweyne maxaa kuu soo socda hadalkan aad leedahay marka wuxuu leeyahay een, eh, waanu ka tashan doonaa qorshaha ka socda hadda ciidamada tobanka kun uu sheega waa ciidamada imaaraadku ay tababarayeen maanta meel laguma sheego ciidankuu ku goodi jiray madaxweynaha sheekh waxaa kamid ah ciidanka eritrea ma u malaynayo wax maanta jira oo macno leeday jiraan waxaasoo dhan marka waa waa waa hadal iyo iyo iyo cadiifad loogu xoqayo qofka soomaaliga oo sacabkaas un looga rabo laakiin aan wax kaloo ka dambeeya aysan jirin waana waana ceeb runtii iyo wejigabax
ببشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا
waa hagaag dhegaystayaal markana waxaad ku soo dhowaataan xubintii aan ku soo gudbin jirnay hadalhaynta warbaahinta oo qodobo kala duwan aan ku soo qaadan doonno maahir maxamed ayaa soo jeedinaya waad mahadsan tahay walaalka faysal mahad xubinteenna hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga Een, mareegta waxaa maanta lagu daabacay warbixino kala duwan balse waxaan ka soo qaadanaynaa dowladda xabashada itoobiya oo ciidamo soo bandhigtay iyo mucaaradka oo ku jeesjeesay kooxaha mucaaradka itoobiya ayaa si aad ah ugu jeesjeesay war ka soo baxay taliska guud ee ciidamada abiy axmed jenaraal burhano juula oo ah taliyaha guud ee ciidamada milatariga itoobiya ayaa shir jaraa'id oo uu ku qabtay duleedka magaalada adis ababa wuxuu ku sheegay inay diyaariyeen guuto ciidan ah oo ku qalabaysan hubka noocyadiisa kala duwan itoobiya waxay sheegtay in ciidamadan ay qayb ka noqonayaan ciidamada filcilinta deg dega ah ee dalalka bariga afrika juula ayaa carabaabay in dowladdiisu ay noqotay dowladdii ugu horreysay ee ciidamadan diyaarisa tan iyo markii uu ururka midooda afrika ansixiyey in la dhiso ilaa shan ciidan oo qaaradda afrika ay yeelato mucaaradka abiy axmed ayaa durbadiiba bilaabay inay ku jeesjeesaan warka ka soo baxay jenaraal juula iyagoo ku sifeeyey wax lagu qoslo waxay sheegeen in itoobiya ay u baahan tahay ciidamo nabad ilaalin ah maadaama ay ka socdaan dagaallo sokeeye oo gallaaftay nolosha kumanaan ruux ruux baahan waxba ma bixiyo oo goormo ay itoobiya nabad noqotay si ay nabad u ilaaliso ayuu yidhi mid ka mid ah dadkii arrinkan ka jawaab celiyey maleeshiyaadka jabhadda faano ee axmaarada ah iyo kooxda o l a ee qowmiyadda oromada ka soo jeeda ayaa dagaallo culus kula jira ciidamada milatariga federaaliga itoobiya waxayna dagaaladaasi sababeen in magaalooyin waaweyn laga barakaco haddii aan halkaasi uga gudbo warbixinta mareegta soomaali memo waxaan markan soo qabanayaa mareegta wakaaladda wararka ee shahaada wakaaladdu waxay daabacday warbixino kala duwan mid ka mid ah warbixinada ku daabacan wakaaladda wararka ee shahaada waxay ka hadlaysaa banaanbaxyada ka socda waddanka kenya oo sii xoogaysanaya iyadoo ay kordheen tirada dadka ay toogteen ciidamada booliiska habeenkii jumcaha ayay booliiska kenya toogteen ilaa saddex banaanbaxe mudaaharaadyada ayaana weli ka dhacaya ismaamulada qaar ee dalkaasi guud ahaan dhimashada ka dhalatay rabshadaha kenya ayaa gaartay ilaa toddoba iyo labaatan ruux halka in ka badan saddex boqol iyo konton qofna ay ku dhaawacmeen haddii aan halkaasi uga gudbo warbixinta mareegta wakaaladda wararka ee shahaada waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa soomaalida oo deegaano cusub kala wareegtay cafarta maanta mar kale waxaa galbeedka gobolka city ee dhulka soomaali galbeed ka dhacay dagaallo qaraar oo u dhexeeya maleeshiyaadka soomaalida iyo kuwa cafarta soomaalidu waxay maanta sheegeen inay guulo ka gaareen dagaaladii ay ka galeen galbeedka city dagaaladan maanta dib u qarxay ayaa la xiriira iska horimaadyo culus oo maalmihii lasoo dhaafay ka dhacayay galbeedka gobolkaasi hiirtii hore ee saaka ayaa dagaaladii ugu horreeyey laga soo calaamadiyey deegaanada ku dhow cundhufo oo maalmihii u dambeeyey ay kulaalayeen soomaalida dhowr deegaan ay sheegeen inay kala wareegeen maleeshiyada cafarta deegaanada gacanta xoolodhaqatada soomaalida kusoo laabtay waxaa ka mid ah dabamara dhunyar iyo erar halkaas oo ay maleeshiyaadka u dagaalamaya soomaalida ay sheegeen inay cafartu haysteen labadii sano ee lasoo dhaafay waxay markan sheegeen inay u jihaysan doonaan degmooyinka saddexda ah ee cundhufo cadeyti iyo garbaciise oo ah magaalooyin soomaaliyeed oo dhaca galbeedka gobolka city balse dowladda itoobiya sannado ka hor ku biirisay ismaamulka cafarta oo dadka cafarta ah halkaas xoog lagu soo dejiyey muuqaallo ay soomaalidu ku faafiyeen baraha bulshada ayaa muujinayay maxaabiis ay gacanta ku dhigeen maleeshiyada cafarta waxaa la wariyey inay taageero ka helayaan milatariga itoobiya kuwaas oo si rasmi ah ugu soo biiray diriirta aad baad u mahadsan tahay maahir intaadan ka bixin xubinta maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada waad mahadsan tahay walaalka faysal mahad maanta ma jirin hadalhayn sidaas u weyn oo ka taagnayd baraha bulshada ee soomaalida ku wada xiriirto xubintiina caawa waa inaga intaa
توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي
waa hagaag dhegaystayaal faafreebka wararka ayaana ku guda jirnaa halkaad naga maqlaysaanna waa raadiyaha andalus markanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii aan ku soo gudbin jirnay cudwaanka yahuudda suhayb ayaa inoo haya waad mahadsan tahay walaalka faysal mahad maalinkii laba boqol lixdan iyo labaad ayay socdaan dagaalada ka socda dhulka filistiin si gaar ah jiidda khaza oo soo bilowday toddobadii oktoobar faysalow duqaymo kala duwan ayay diyaaradaha dagaalka yuhuudda ka geysanayaan qidaaca khaza oo saacadihii lasoo dhaafay sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac duqaymaha ayaa beegsaday bartamaha waqooyiga iyo koonfurta qidaaca khaza waqooyiga magaalada khaza mukhayamka jabaaliya ayay duqaymuhu ka dhaceen taangiyada ciidanka gumaystaha yuhuudda ayaa si kas ah u duqeynayey teendhooyinka ay degan yihiin dadka barakacyaasha ah sidoo kale mukhayamka bariij ee dhaca bartamaha qidaaca khaza isagana duqaymo diyaaradaha cadowga ay ka fuliyeen waxaa ku shahiiday ilaa afar ruux mandiqada rafax ayaa ka mid ah goobaha ugu daran ee ay diyaaraduhu cadowga duqeeyeen waxaana tan iyo saakay shuhadadu ay kor u dhaafaysaa ilaa soddon ruux dhanka kale waxaa sii socda dagaalada u dhexeeya kooxaha muqaawamada filistiin iyo ciidanka gumaystaha yuhuudda fesalow ciidanka sahaynada saaka howlgalle xoogan ayuu qaaday si gaar ah waqooyiga iyo bartamaha qidaaca khaza sida looga bartayna kooxaha muqaawamada filistiin waxay sii wadaan howlgalladooda ku dhufo ka dhaqaaqda ah muqaawamada war ka soo baxay waxaa lagu sheegay in xaafadda xayu shujaaciyah ee dhacda bariga magaalada khaza ay ku beegsadeen ciidan sahayno ah weerarkaas ayaa loo adeegsaday duqaymo waxaana ka dhashay khasaare kala duwan halkaasina waxaa ku soo degtay diyaarad nooca helikobtarka ah oo daabushay bakhtiyada iyo dhaawacyada sidoo kale weerar kamiin ah oo subaxnimadii hore ee saaka ka dhacay isla xaafadda xayu shujaaciyah ee bariga magaalada khaza waxay kooxaha muqaawamada filistiin ay ku beegsadeen ciidan yahuud ah oo lugeynayey weerarkaas isagana waxaa ka dhashay khasaare kala duwan sidoo kale muqaawamadu weerar duqeyn ah ayay ku qaadeen goob talis u ahayd ciidan ka tirsan sahaynada oo ku sugnaa isla xaafadda xayu shujaaciyah ee dhanka kale faysalow sargaal ka tirsan ciidanka sahaynada ayaa sheegay in aysan marnaba ka guulaysan karin kooxaha muqaawamada filistiin sargaalkan oo ah taliyaha ururka laba iyo tobanaad ee ciidanka sahaynada laguna magacaabo heyferibaz waxa uu sheegay in la kala furfuro muqaawamada in ay qaadanayso laba sano oo xidhiir ah wuxuu dhanka kale fogeeyey suurtagalnimada ah in laga guulaysto kooxahan oo uu sheegay in marnaba aysan dhici karin hadalkanna waxaa kaga sii horeeyey sargaal ka tirsan xafiiska ra-iisul wasaaraha yuhuudda iyo sidoo kale afhayeenka ciidanka gumaystaha yuhuudda oo isagana toddobaadkii hore sheegay in aysan macquul ahayn in laga guuleysto kooxaha muqaawamada filistiin faysalow dagaalka khaza oo socda bishiisii sagaalaad maamulka sahayanadu waxa uu u muuqdaa mid la daalaadhacaya guuldarro iyo sidoo kale tabaryari xagga dhaqaalaha iyo ciidanka ah askartiisa ayaa lagu dhiigbixinayaa waddooyinka iyo xaafadaha magaalada khaza sidoo kale dhaqaalaha maamulkan ayaa isagana dhulka galay wadahadalladii alqaahiro ka socda weli waa la isku marila'yahay oo kooxaha muqaawamada filistiin waxa ay sheegayaan inaysan marnaba aqbali doonin heshiis aanan damaanad qaadaynin in dagaalka si rasmi ah loo soo gebagabeeyo oo ciidanka sahayrada khaza ay isaga baxaan sidoo kalena la fuliyo dalabaadka miiska u saaran oo ah in maxaabiista cadowga ay ku beddeshaan kumanaanka maxaabiista falastiiniyiinta ah oo muddada sanadada ah ku xihan xabsiyada sahaynada dowladda saliibiyaddaha ee maraykanka waa midda hadda u saciinaysa in xabajoojin deg deg ah la gaaro madaxweynaha maraykanka bayden waxa uu sheegay in arrintaasi ay sii wadi doonaan uuna doonayo in dagaalka si deg deg ah loo soo gebagabeeyo dabcan faysalow maraykanka waa midka maamulka gumaystaha yuhuudda dagaalkan ku garab taagan guuldarrada uu maamulka gumaystaha yuhuudda la kulmayo ayuu isagana dhinaciisa kala kulmayaa oo waxaa intaa usii dheer fashil iyo wejigabax sidoo kale baqaaradiisa hubka ayuu maamulka yuhuuddu faarujinayaa oo xukuumadda washington hubka ay ugu deeqdo netanyahu ayaa ah kan sida rasmiga ah loogu adeegsanayo dagaalka muddo sagaal bilood ah kadib duufaantii qaraxday toddobadii oktoobar ayaa u muuqata mid ku sii fidaysa mandiqadda loo bixiyey bariga dhexe oo hadda maraykanka wuxuu dadaalkiisii ugu dambeeyey uu ku bixinayaa sidii uusan u qarxi lahayn dagaal dhexmara maamulkan sahaynada iyo sidoo kale kooxaha shiicada ah ee ku sugan lubnaan xubintii xaaladihii ugu dambeeyey ee filistiinneh halkaas ayaan caawa ku hakininaa مجرى أخرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا
waa hagaag dhegaystayaal markanna jubbada dhexe magaalada saakow waxaa lagu soo gebagabeeyey dowro iyo kulan wadatashi ah oo maalmo socday una dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe iyo odayaasha dhaqanka islaamiga ee wilaayada kulanka waxaa lagu dhisay golaha odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe kuwaas oo ka kooban manaaq biyow axmed guddoomiyaha odayaasha dhaqanka islaamiga ee jubbada dhexe suldaan cabdiraxmaan cali cabdi afhayeenka odayaasha dhaqanka islaamiga ee wilaayada jubbada dhexe markanna waxaad maqli doontaan kelimadda waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا إخوة الأعزاء ilaahayaa mahad iskale subxaana wa tacaala allihii inagu kulmiyey makaankan khayrka badan ee aan fadhinno allahaas ayaan u mahad celinaynaa subxaana wa tacaala waxaa inoo soo socday dowro iyo kulamo wada tashi ah oo maalmo inoo soo socday gebagabadiisii yaan hadda joognaa ilaahayaa ku mahadsan subxaana wa tacaala nabadgelyo inoogu dhammeeyey dowradii iyo wadatashigeennii khayr wanaag inoogu dhammeeyey wadatashigii meeshaan ka dhacay ujeedka aan isugu yeernay nuqabada gobolka waxaa weeye in loo dhisa maam maamul heer gobol ah oo wakiil ka noqda nuqabada guud ee wilaayada jubbada dhexe si guud insha allahu tacaalaa si aad ogtihiin qabaa'ilada deegaanka deggan guud ahaan beelihii gobolka degganaa qof iyo laba cudur daarta mooye intooda kale goobjoogay u yihiin xubnihii odayaasha ay soo dirsadeen ee inta kalena waxaa wakiilka ah walaalaha iyo odayaasha hadda joogaya wakiilkaa sidaa darteed qorshihii aan isugu nimid ahaa in odayaasha loo dhiso maamul ka kooban guddoomiye ee nuqabada gobolka mas-uul ka noqda iyo afhayeen ku hadla magaca gobolka iyo xoghayn guud inaan u samayno saddexdaa xubnood ee aan hadda sheegnay ayaan rabaa insha allahu tacaala inaan ku dhawaaqo biidni illaahi tabaaraka wa tacaala si guud wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe nuqabadeeda waxaa guddoomiye ka ah ama mas-uul ka ah malaaq biyow malaaq axmed waa guddoomiyaha nuqabada gobolka jubbada dhexe sidoo kale insha allahu tacaala afhayeenka nuqabada gobolka jubbada dhexe waxaa ah insha allahu tacaala suldaan cabdiraxmaan cali cabdi waa afhayeenka nuqabada gobolka jubbada dhexe xoghayaha waxaa weeye suldaan shucayb yunis sheekh ibraahim ayaa isaguna xogayaha guud saddexdaa xubnood insha allahu tacaala waa xubnaha tooska ah ee aan kala xiriiri doonno biidni illaahi tabaaraka wa tacaala idinkana wakiil idinka ah si guudna waxaad wakiil ka tihiin beelihii gobolkan ka soo jeeda jazaakum allahu khayran xubnahaas eh, ku dhawaaqidooda kadib waxaan rabaa insha allahu tacaala si guud nuqabada guud inaan dardaaran siiyo dardaarankayga koowaad waxaa weeye ilaahay cabsidiis subxaana wa tacaala waxaan isu dardaarmaynaa ilaahay inaan ka baqno fi siri wacalaaniya markaan keligeennahay iyo markaan dad dhex joogno intaba inaan ilaahay subxaana wa tacaala ka cabsanno camalka aan mas-uulka ka nahay ee aan hayno inaan ilaahay uga baqno subxaana wa tacaala qof walbana uu ku talagala mas-uuliyadda maanta saaran berita in laga weydiin doono waxaan kaloo insha allahu tacaala idiin dardaarmayaa ummadda inaad ku midaysaan taxta kalimati laa ilaaha ila allah waa kelmaddii ilaahay subxaana wa tacaala ummadahoo dhan markuu rususha u soo diraaye rususha waxa lala soo diraya waxay ahayd inay ilaahay keliya waxidaan ummaduhu laa ilaaha ila allah wey kelmaddaa marka in ummadda lagu mideeyo qabaa'ilada lagu mideeyo lagu walaaleeyo sidoo kale waxaan boorinayaa oo idiin dardaarmayaa inaad kaalintiina ka qaadataan ummadda inaad ugu yeertaan cadowga saa'ilka ee weerarka ah ee ummaddeenna iyo dalkeenna duulaanka ku ah si aan isaga difaaci lahayn jihaadkan aan u garab istaagi lahayn biidni illahi tabaaraka wa tacaala inaad hoggaan ugu noqotaan oo odayaal u noqotaan yaan idiin dardaarmayaa waxaan rabaa insha allahu tacaala inaan ku daro ee, shareecada islaamka ku dhaqankeeda meelmarinteeda inaan odayaal u noqono ka shaqeyno ilahay idinkii Ee, dacwadii yaa ugu horreyso dadkii in dacwada loogu yeero dacwo la gaarsiiya ilahay kitaabkiisa iyo dacwadii nebi maxamed la gaarsiiya Ee, macruufka in ummadda la fara munkarka laga reeba shareecada ilaahay dhaqangelinteedaoo kaamila inaan ummadda hoggaan ugu noqono yaan insha allahu tacaala naftayda iyo tiinaba u dardaarmayaa waxaan rabaa si gooni ah alamru bilmacruufi wannahyi can ilmunkar inaad odayaal u noqotaan insha allahu tacaala macruufka in la fara munkarkana la reeba odayaal inaad u noqotaan oo u istaagtaan munkarka aad zuulisaan wixii afkiina iyo gacantiina aad ku zuuli weydaanno ilaahay subxaana wa tacaala maanta wuxuu idin siiyey maamul ciidan iyo awood dhisan oo garab idinkugu ay heli hoob idinla garab taagan munkarka in la zuuliyo macruufkana la fara taa iyadana waxaan rabnaa insha allahu tacaala oday walba isagoo ka bilaabay naftiisa iyo ehelkiisa iyo baashiisa inuu ummadda dhexdeeda ka shaqeeyo macruufka su u fari lahaa xumaantana u reebi lahaa waxaan insha allahu tacaala dardaarmayaa musaalaxada qabaa'ilka dhexdiisa ah iyo cilaajinta mushkilaadka dhexdooda yaal beelaha waxyaalaha isku haystaan ee dhexdooda yaalla ama dad ha noqota ama dhiig ha noqota ama dhul ha noqota cilaajinteeda iyo daweynteeda inaad u kacdaanoo insha allahu taala aad ka shaqaysaan idinkoo maamulkiina kaashanaya dadka dhexdoodana wanaag laga shaqeey waana wax fiican oo wanaagsan oo khayra waxaan rabnaa inaan zuulino oo la baabi'iyo wixii isticmaarku dhexdeen uu kaga tagay gumaysigu kaga tagay oo lalahaa ree hebel halkaasay ku egyihiin ree hebel halkaasay ku egyihiin ree hebel halkaasaa soodina ree hebel halkaasay ka bilowdaan innagu waxaan nahay muslimiin almuslim aqu lmuslim inama almu'minuuna ikhwatun soo mahan dhulkan ayaa iska leh ina alarda lilaahi yuurituha man yashaa caqiidadeenna marka inay taa noqoto dhulkan inuu ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala ee wax uu ingiriis iyo talyaani ay inooga tageenno ummadeenna yaanan dhaxal oga dhigin intii hore ee iska soo dhaxashay ilaahi ha u dambi dhaafo subxaana wa tacaala laakiin hadda maadaama la joogo zaman shareecada ilaahay hogaaminayso dadka waa inaan ku tarbiyeyno jiilka soo koraya dhulka inuu ilaahay leeyahay ciduu doonan u dhaxal siinaya muslimiintuna maanta ay degiyiin waxaan rabnaa ummadda in loo sheego inay mushtari ku tahay oo wada leeyihiin saddex arrimood waa dhulka biyaha iyo daaqa waana siduu nebigu calayhi salaatu wasalaam inoo sheegay annaasu shurakaa'un fii halaatha saddex shay dadku waxay ku yihiin shurakay ku yihin waa wada leeyihin waa dadka muslimiinta waa biyaha iyo dabka iyo daaqa annaga marka caadifadii ahaan jirtay ree hebela dhulkan iska leh neef ree hebela meeshaan ma daaqi kara alxamdulilah in badanoo kamid a ilahi subxana wa tacaala hoos inooga dhigay way naga baxday inta yare baqiyaadka nagu dhimanna waxaan rabnaa dadkeen inaan ka saarno idinkana aad hormuud u noqotaan biidni illahi tabaaraka wa tacaala si guud waxaan la ogolayn wax la yidhaahdo sharmooyin dhula la xirta oo qof intuu dhul iska oota uu yidhaahdo intaan aniga iskaleh beertiisa iyo toban beerood oo kale ku oodan inuu yidhahdo dhulkaan aniga iskale cidna ma soo degi karta waxaa la rabaa marka wilaayaadka dhexdiisa odayaasha iyo maamulkaba inay fududeeyaan waxyaalaha ummadda danta u ah sida biyaha ceelal in la qodo oo dadkii biyo loo helo meeshii oomana ah inaan ka samayno biyo si mataqaana ummadda ay ugu noolaato iyadoo loo marayo maamulka meeshaa ka jira iyadoo loo marayo si aan dadkeenna uga saarno oonka iyo haraadka iyo biyo la-aanta jirta waxaa ka mid ah caafimaadka inaan ka shaqayno in isbitaallo ummaddii loo sameeyo idinkuna kaalintiina aad ka qaadataan Eh, tacliinta kamid a waxbarashada waxbarasho waxaa socota maktab dhamaa loo dhisay maktabu dacwaa jira maktabu tarbiya oo tacliinaa jirta in lala shaqeeya oo tacliinta ummaddeena aan kor u qaadna ummaduhu waxay ku kala hormareen waa tacliinta innagana dadkeen haddaan waxbarna waxaan uga baahna caalamkaba yaraatee ma jirto ilaahay aan u baahna subxaana wa tacaala tacliinta marka saan u kobcin lahayn aan ka shaqayno biidni illahi tabaaraka wa tacaala waxaa ka mid ah wax soo saarka beeraha gobolkeennan saaad ogtihiin waa gobol beeraha saalix oo ku haboon xilligii dowladdii hore ay jirtana dhulka ugu beeraha badnaa wey zarac ugu badan uu ka soo bixi jiray beerihii marka inaan anagu noolayna fursadna maanta waan u haysanaa beeraha saan ku noolayn lahayn maktabna hadda waa loo sameeyey wilaayada si guud marka waxaan rabnaa wax soo saarkii beeraha in la nooleeyo oo laga shaqeeya webigan weynee jubbaana dhex mara intaasoo kiiloomitiriyo gobol ku dhex safraa degmooyinka gobolka degmo uusan maraynin ma jirto soomaan salagluu soo maraa saakow maraa bu-aalow maraa jilbow sii maraa gobolkao dhan oo dhex maraa marka afarta degmoba waa inay ka faa'iidaysato dhulbeereedka iyada dadkeena aan ka saarno abaarahan iyo culayskaa maalin walba dhacaya iyo iyo cunto la-aantan inaan ummaddeena ka saarno biidni illahi tabaaraka wa tacaala hagaajinta jidadka ka mid ah wadooyinka in la hagaajiya magaalooyinka isku xira oo waxyaalaha loo baahan yahay inaan annagu u istaagna oo aan ka shaqayno biidni illahi tabaaraka wa tacaala waxaan rabaa insha allahu tacaala inaan la dagaalanna munkarka waayahan dambe nagu soo neefsanaya oo magaalooyinka cadowga ee deriska naga- nala ah nooga imaanaya sida mukhaadaraadka jaadka iyo sigaarka iyo kiniinkan daroogada ahee taraamudoolka la yidhaahdo iyo waxyaalaha lamidka ee aflaamada xunxun iyo kuwa kale filmaanta ee musalsalka ee maalayacnigee dadka akhlaaqdooda iyo diintoodaba ka luminaya inaan la dagaalanno oo bulshadeena aan ka ilaalino yaan insha allahu tacaala idiin dardaarmaya idinkuna inaad u istaagtaan way howsha iyada ood nagala shaqaysaan yaan idinka rabnaa biidni illahi tabaaraka wa tacaala waxaan rabnaa dhallinyarada beelahan ka dhalatay ee murtadiinta ku jira in laga soo badbaadiya naarta laga soo badbaadiyo yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum wa ahliikum naaran ulaayin eelkeen inaan naarta ka badbaadin oo waajib ina saaran dhabba naareed ay hayaan jidka ay maanta ku taagan yihiin meesha uu ku dhammaanaya waa jahannama ciyaadan billah haddaysan ka toobad keenin waxaa la rabaa qof walba qofkiisa inuu la hadlo oo tashkiiliyo oo ugu yeero islaamnimadan iyo nabadgelyadan iyo khayrkan iyo wanaaggan inuu ugu yeero annagana waxay noo noqonaysaa ajir yaan ilahay agti kaga helaynaa iyagana badbaaday u noqonaysaa taa iyadana insha allahu tacaala inaan u istaagno waxaana loo marayaa dariiqadii istitaabadaheed inuu towbad keeno yaa loo marayaa insha allahu tacaala Eh, waxaan rabnaa si guud ummadda maadaama hoggaankoodii aad tihiin ummadda inaad towjiih caama mar walba aad la istaagtaan masaajidda inaad kala hadashaan shirar kala hadashaan aroosyadii meelaha la isugu imaanaya kala hadashaan meelaha qabaa'ilku ay ku shirayaan isugu imaanayaan ceelasha biyahee reemiyigu isugu imaanayaan qof walba oo idinka idinka mid a waxaa laga rabaa ummadda inuu towjiih u sameeyo idaacad inaad ka faa'iidaysataanoo qofku idaacadda uu taga ummadda uu u sheega wixii markaa ku jiray ee wanaag ahaa iclaanka inuu ka sii daaya la rabaa meel walba oo marka munaasab ku ah waxaan rabnaa ummadda inaad ka towjiihisaano khayrkan aad oogu yeertaan xumaantana aad ka reebtaan biidni illahi tabaaraka wa tacaala innaga maanta waxaa la rabaa inaan ummaddii saxno wad- waddada ilaahay aan oogu yeerno jidkaa toosan iyagoo jidkaa toosan ku taagana aan kaga tagna berita caruurteenna insha allahu tacaala dhaxal aan ooga dhigna kitaabka ilaahay iyo sunnada nabiga wajazaakum allahu khayran washakar allahu xusna istimaacikum wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu waa hagaag markanna dhegaystayaal waxaad maqli doontaan malaaq biyow axmed guddoomiyaha odayaasha dhaqanka islaamiga ah ee wilaayada jubbada dhexe بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام إلهي يا مهدس كله الله سونا يا مسلمين نانا سو غارسي حلي مانتا aan lagu dhaqmayo shareecada ilaahaasaan u mahadinaa nicam bilow iyo dhammaad aan lahayn ilaahayga lasiiyaan ku mahadinaynaa in tucduu nicmatallaahi laa tuxsuhaa nicamkaas aan la soo koobi karin ilaahgaas ayaan u mahadinaynaa bacda mahad alle waxaan u mahadinaynaa xarakaatu shabaab mujaahidiin oo u sarreeya amiirkeena abu cubeyd xafidahullah waxaan u mahadin haddana luqubada ee walaayada jubbada dhexe ee iyadana soo ajiibtay markii loo yeeray dowladan socotay maalmaha iyo kulumada una dhawaad adeegtay wakhti idinku bixisay u sabirtay iyagana waxaan leeyahay maalin aad maanta ka baahi badantihiin ilaahay idinku bedelo waxaa jirto dowlad casharo lagu qaadanaya iyo kulano barbar socday muddadaas maalmaha ah xaqiiqdii waxyaabo badan oon la soo koobi karin yaan ka fahidnay ilaah ayaa ku mahadsan intan waa culummo waxa markas dadka loo yeero oo dowlada loogu wax loogu sheego faraska markuu ordayo waxa usha loogu dhuftaa ha dheereeyo waxa maanta naloo sheegay oon u taagannahay oo dowlada aan u ta- jirno ma aha dastuur inaan ku dhaqanno inaan kitaabka ilaaha sidii kor loogu qaadi lahay ummadda naga dambaystay aan ugu dhaqi lahayn ayay horta dowlada ku saabsanayd waana isla qaadanay insha allahu waana ku dhaqmi doonaa horen waa u dhaqmaynay haddana waa ku dhaqmaynaa bulshada naga dambaysana waa gaarsiinaynaa dowlada socotay maalmaha ee kulamadaas barbasocday waxaa ka soo baxay bayaan ee bayaanka ka hor waxaa lagu dhisay maamul ee walaayada gobolka nuqubada walaayada gobolka ka kooban iyo haddana ee gudoomiye iyo xokeyn iyo afayeen yaa lagu dhisay oo ay isku raaceen nuqubada gobolka lama qasbin ee nidaam dastuurna ma ahayn waxay ku doorteenna waa ilaahay dartiis inay kitaabkaas ku hogaamiyaan nuqubada iyo bulshada ka dambaysa ayaan loo doortay haddaan ahay gudoomiyihii waxaan ballan qaadaynaa insha allahu in aan la shaqayn doono anuu ku hadlaya magaca nuqubada walaayada jubbada dhexe walaayada aan garab taagannahay naf iyo maalba aan la garab taagannahay meel kasta oo inala gashan aan la gelino wixii aan macaasi ahayn aan ku taageerino ummaddii muslimiinta naga dambaysayna aan diinta gaarsiinayno kuna dhaqayno shariicada islaamka marka waxaan leeyahay walaayadeena soo dhowow waali jisaakum allahu khayran wajisaa si aad noogu yeertay aan kugu imaan annana kusoo qaabilnay ee maalmaha aad nala joogtay ilaahgii dowlada nicmada iyo nabadda noogu dhameeyey jawi degan oo nabad ah annagoon cidina ka cabsanan allin abuurtay mooyaane yaan dowlada galnay haddana waa noogu dhamaatay jawi nabad ah ayaa noogu dhamaatay waaligeenna waxaan leenahay waad ku mahadsan tahay waxaan leeyahay walaayada waxaan raba waxaan ka codsanaynaa nabadoonada naga dambeeya hadduu ahaa nabadoonkii jifada iyo nimankii oo hoos joogay ee gacmad ahay waxaan rabnaa in dowlad loo qabto oo wax loo sheego laftoodu ummaddu waa waxay ka mid dadka la gaarsiin lahay marka taasna codsi ee naga tahay waali waxaan kaa rabnaa codskaas insha allahu inaad naga qaad waa naga qaad doontaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu markana waxaan idiin soo gudbin doonnaa suldaan cabdiraxmaan cali cabdi afhayeenka odayaasha dhaqanka islaamiga ah ee jubbada dhexe anigoo ah suldaan cabdiraxmaan cali cabdi afhayeenka odayaasha dhaqanka ee jubbada dhexe intaas kadib kadib dooro socotay muddo maalmo ah ayna barbar socotay kulamo wadatashi ah oo u dhexeeyey maamulka wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe iyo odayaasha dhaqanka ee wilaayada ayaa odayaasha dhaqanka ee wilaayada soo saareen bayaan ka kooban qodobada soo socda nambar wan in ay ku midaysan yihiin qabsashada xarigga allah nambar in la adkeeyo ku dhaqanka shareecada islaamka nambar saddex in layska kaashado faridda macruufka iyo suulinta munkaraadka nambar afar in ay siiyaan wala dhammaystiran guud ahaan muslimiinta gaar ahaan mujaahidiinta nambar shan in ay baraa'a dhammaystiran ka qaataan xukuumadda riddada iyo maamul goboleedyada kabaqaadka u ah cadowga allah nambar lix in ay baraa'a ka qaataan afraad ka tirsan qabaa'isha ay hoggaanka u yihiin kuna jira sufuufta murtadiinta nambar toddobo in la ilaaliyo kaymaha ku yaala wilaayada lagana hortago jarista dhirta nambar siddeed in la dhiirageliyo tacbashada beeraha iyo soo saaridda dalagyada muhiimka u ah bulshada muslimiinta nambar sagaal in lala garab istaago mujaahidiinta taageero hiil iyo hooba nambar toban in la garab istaago guud ahaan muslimiinta lagu dhibaataynayo caalamka gaar ahaan walaalaheenna reer falastiin yahuudda gumaadka adag ku haysa nambar koob iyo toban in loo diyaar garoowo marxaladda cusub ee jihaadka bariga afrika wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa hagaag markana dhegaystayaal waxaad maqli doontaan cododka nabadoon shucayb yuunis iyo sidoo kale ugaas maxamed cali iyo ugaas ibraahim haafow awalan waxaan u mahad celinayna walaayadan islaamiga ee jubbada dhexe waaligeena sheekh cali darwiish waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacala ha ku barakeeyo miisaankaagana allaha kuu saar maalin maanta aad ka baahi badan tahay wanaaggan iyo kheerkan odayaasha dhaqankana waxaan leeyahay in sha allahu tacaalaa dhabar adeegeeni iyo wanaaggii ee kheyrkiina noo sheega waa aragnaaha kolley aan ku bedelino ajir xisaabsi insha allahu tacaala aan dowladii aan qaadanina wax badan ayaan ka faa'iidnay alwalaa walbaraa ayaa nagala hadlay oo jawaani badan taabanaayo alxamdulilah waxaan ka faaidnayna waa isla ognahay waxaa noo xigayna waa shacuur bilmas-uuliya in la dareemo ummaddaas ahlu tawxiidka ah ee hoggaanka loo yahay iyo si loo dhaqi lahaa meelo badan ayay taabatay rasuulkeen sal lla ly slam dhaqankiisii iyo mucaamaladiisii iyo howlihiis wixii dhan oo nooga warramay allaha barakeeyey culimmadii waxaa kaloo noo sheegay dowru nuqabaa fii tatbiiqi shariica wa rafdi qawaaniin alwadciya in dowrkeenna aan qaadanno haddaan nahay odayaasha dhaqanka kana hor tagno oana diidno qawaaniinta wadciga ah kuwada mustawridka ah iyo kuwa masnuuca daakhiliga ahba inaan diidno oo aan dhahno abayna waxaa noo xigay muxaadaro xaakimiye ah ka hadlaysa xukunka allah in alxukmu ilaa lilaah ayado badan ayaa lagu soo qaatay wax badan ayaan ka faa'iidnay waana isla ognahay alxamdulilah waxaa xigtay muxaadaro muxaadaradas waa ahwaalu yowm alqiyaama ay ka hadlaysay alxamdulilah wax badan ayaan ka faa'iidnay waxaan ka sii faa'iidnayba suuratulfaatixa oo umulqur'aan ah in qof walba laga saxo uu akhriyo lana fahansiiye waxyaabaha yaroo ka jaban haddii wada dhammaystirana loo hambarayo allah khayr allah ku siiyo waa faa'iido weli aana la arag waxa loo dhafray ee maskaxda loo tuujiyey waxay ahayd intaas in ummadda la gaarsiiyo annan waana la soo gaarsiiyey annan waxaan gaarsiin doonaa ummaddaas muslimiinta ah ee hoggaanka aan u nahay insha allahu tacaala maamulkeennana waxaan leenahay ilaahay subxana wa tacala ha inoo barakeeyo dalkayga iyo deegaankeena allah ha noo barakeeyo cadowga ilaahay subxaana wa tacala ha naga qabto asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mayan mahadnagaane allihina abuurday oo una addoomana oona khalqiyey oo ninka nicmooy islaamnimo nicmatulislaam waliimaan nicmaturisgi nicmatulabni allahaas yaan u mahadnagaan may inis derdaaramaane allaha obsiidis iyo jihaadka geeka ku jar bariga afrig inuuna qiibtaana ku qaadana intaas yaan isderdaaramaan waanu ku qaada doona waanu ku qaadanay culummadu sharafta badan oo ku saarasa dadka jahliga ummadda haddii diintiyeena nayn tilmaanna oo jahliga lanku saarna ma difaca korta diinta culummadaas sharafta badan oo dadka jahliga ku saarasa oo walbaraasa waa mujaahidiinta meelanka sharaf badan may kare sharaflaha dadka muslumiinta eh hantida laka dagaalamow ama laka nooladow waddanka laka difaca u biyohay waa dad qiimo badanu dad una tirsadaanu naftataana hawxa ku qaadano kumid ana may kale sharaf muduna ragga mujaahidiinta eh safka hor fidhi cadowga hor fidhi ama haan ishahaadada galow oo baaburta qaadadaw xarooyinka gubahay ilaahayow macnaha kisiinku dhaawmi dhaawmin baane ilaahayow siiskiisiin shahiidina janaatlfardowsa ku waraabe n kan afaraad mayu kii muslimiinta ando'aay gaaladana habaari ilaahow muslimiinta guulaylanka leh gaaladan waddanka roogdana duleyleh kan afaraadkaasu weli kale ka jara wal un iskuqobado hayno mujaahidiintii la socdo reeg sharaf badan dabadiyo roogo dulmi kale wadaano ama sikal aho ama gaalaha dirsatiyu yoon ilaahay gacanaa geliy wal dhammaay waa mad hadda markan meelnabade ama ku roogdan biidn illaahi tacaala ilaahay kama hadsana saliin sheegayu rag mas-uulinga waana sharaf badan ya hortay ku hadli nicmooyinka un hadda gabna allaha anka shukriyaan ciribta dambeen ilaahay ba sheegay muslimiinta isku leh may arago hayna geeka in gaala guuro hayt guurti gaala waddankii soomaaliya bariga afrika gaalo ku bahohayd gaalo geeduu muslimiinta hika faraxeen qulubti oo hegile allahu akbar allahu akbar muslimiinta hika faraxeen qulubti oo hegiliyeen gaalo bati ilaahay cadowshay bahi raayada islaamka yalla ka taaga doona meel kasta cadow degan oo waddankii soomaaliya ah hwaana ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo maxad iska leh maxad aan ballaaran bilow i dhammaadba aan lahayn allahaasaa mahad iska leh allahaasoo nicmooyin fara badan aan la soo koobi karin nagu manaystay oo dad annaga naga mid ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala abuuray oo bani aadama adduunka korkiis nala joogo nicmadaas aysan haysinin nicmada ilaahay na siiyey inaan ku shukriyna walaalayaal waa nalooga baahan yahay ilaahay asaa nala hadlayo leh la in shakartum la asiidannakum wala in kafartum ina cadaabii la shadiid askabacdi maanta halkan waxaa lagu soo gebagebeeyey oon joognaa khitaamkeeda dooro socotay maalama doorahaasooy dooradaasoy barbar socdeen kulamo wadatashi ah oo u dhexeeyey noqobada walaayada jubbada dhexe iyo walaayada inteedaba alxamdulilah ilaahay baa ku mahadsan dooradaasoo lagu magacaabay dowratu nuqabaa iwal curafaa faa'iidooyin badan baa lagu gaaray ilaahay baa ku mahadsan dooradaas waxyaabaha kale lagu qaatay waxaa ka mid ah alshucuuru bilmas-uuliya waxyaabaha lagu qaatay waxaa ka mid ahaa alwalaa walbaraa oy tahay micnaheeda walmawaalaatu fillaah waalmucaadaatu fillaah wixii lagu qaatay wax hadda la soo koobi kara maaha ilaahay baa ku mahadsan ka bacdin walaalihii dadaalkan noo sameeyey barnaamijkan noo saa qabanqaabiyey baa ku mahadsan kana qabac ahaan waxaa nalaga rabaa dardaarankii nala siiyey horeyna ilaahay noo siiyey bacdallaahina hadda walaayadeenna ayna siisay inaan dhagangelinno waxyaabihii meesha aan ka qaadannay bulshadii naga naga dambaysa inaan gaarsiino sida waaligeena khayr allaha si uu noo sheegay masaajidada aan oga sheegno kulamaha kale meelaha kale la fadhiisana aan ooga sheegno meela xilooyinka ee dadka ay ku kulmaan aan ooga sheegno suugaga aan ooga sheegno ittaqullaah xaydumaa kuntum in sha allaahu raxmaan intaasaan dhihi lahaa ilaahay ha nagu canfaco
فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشري الدين ضياء
waa hagaag dhegaystayaal guud ahaanna intaas ayaana caawa ku soo gebagabanaynaa faafareebka wararka waad ku mahadsantihiin dhegaysigiisa barnaamijkan midkiisa xigaa noo ballana inta ka horaysa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا